إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe duqayn iyo dagaal toos ah ayaa lagu qaaday ciidamada jabuuti ee ku sugan magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan tiro madaafiic ah ayaa lagu garaacay saldhig ciidamada maamulka puntland ay ka samaysteen buuraleyda galgale ee duleedka magaalada boosaaso ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin qaybo ka mida jubbada hoose sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho qarax gaari looga gubay ciidamada kenya ayaa ka dhacay deegaan hoostaga gobolka wajeer ee dhulka n f d mid ka mid a ergadii wax ka soo dhisay baarlamaanka dowladda federaalka ayaa lagu toogtay degmada afgooye qaraxyo ayaa siyaabo kala duwan ciidamada dowladda federaalka loogula beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho nin soomaali ah ayaa laba wiil oo isaga la dhashay ku dilay waddanka maraykanka dowladda federaalka ayaa bilowday baafinta boqolaal ciidamo ah oo ka maqan xiryihii ay ku sugnaayeen wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayaa gurmad isugu jara raashin iyo lacag u qaybisay qoysas danyar ah oo ku dhaqan deegaana ka tirsan wilaayadaas mu'asasada alkataayib ayaa baayisay qaybta afaraad dardaaranna ku socda dhallinyarada uu allah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay fadliga tobanka dambe ee bisha ramadaan mujaahidiinta ansaaru shareeca ee dalka yemen ayaa weerar ku qaaday xere ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ku lahaayeen gobolka albaydaa ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkii idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna ku soo dhowaada isagoo dhammaystiran duqayn iyo dagaal toos ah ayaa lagu qaaday ciidamada jabuuti ee ku sugan degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan warkaas iyo warar kale waxaa inoo soo jeedinaya maxamed daahir calasow saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa fuliyey howlgallo kala duwan kuwaas oo isugu jiray dilal qorshaysan qaraxyo iyo dagaallo ka dhan ah ciidamada shisheeyaha iyo lajirayaashooda muqdisho wararka inaga soo gaaraya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada shabaabulmujaahidiin ay gudaha gobolka banaadir ku dileen cabdi waran oo ka tirsanaa saraakiisha dowladda cabdi ayaa si gaar ah kaga tirsanaa saraakiisha xabsiga dhexe ee maxaabiista halkaas ku tacdiibisa dilkiisa ayaa si gaar ah kaga dhacay xaafadda siinaa ee magaalada muqdisho saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda ayaa yimid goobta waxaana sida looga bartay halka ay ka qaadeen meydka sarkaalkaasi dhowaan ayay ahayd markii camaliyad nafuurnimo ah lagu weeraray xarunta asluubta howlgalkaas oo ay ku nafwaayeen toddoba askar oo ka tirsanaa ciidanka sidoo kale qarax uu ku dhaawacmay hal askari ayaa shalay ka dhacay xaafadda soos ee magaalada muqdisho dhanka afgooye wararka inaga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in mid ka mid a ergadii wax ka soo dhisay baarlamaanka dowladda lagu toogtay gudaha degmadaasi yuusuf saalim maxamed ayaa ka mid ahaa ergadii soo dhisay xildhibaanada federaalka ee laga soo doortay maamulka koonfur galbeed waxaana ciidamada shabaabulmujaahidiin u suurta gashay in shalay galab ninkaas ay ku dhex toogtaan gudaha degmada afgooye horey ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay meelo badan ugu dileen qaar ka mid a ergooyinka soo dhisay xildhibaanada federaalka inkastoo kuwo badan oo ka mid ah ergooyinka ay ka faa'iidaysteen fursad cafis ah oo loo fidiyey kuwo kale ayaa isaga cararay dalka dhanka kale deegaanka ceelasha biyaha saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay weerar kala duwan kuwaas oo lala beegsaday ciidamada dowladda hal askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka ayaa ku dhaawacmay qarax lagula beegsaday goob isku imaatin ah oo ay kaga sugnaayeen deegaanka ceelasha biyaha isla ceelasha biyaha qarax kale ayaa lala eegtay ciidamo lugeynayay kuwaas oo ka tirsan dowladda waxaana inta la ogyahay halkaa ku dhaawacmay hal askari dhanka dhulka n f d ay gumaysato dowladda kenya wararka naga soo gaaraya ayaa ku waramaya in qarax lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya qaraxan ayaa ka dhacay inta u dhexaysa utulow iyo qorof xaraar ee gobolka wajeer gaari beeba ah oo ay wateen ciidamada kenya ayaa guud ahaan lagu burburiyey qaraxa waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarneed gaariga ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar isugu jiray duqayn iyo dagaal toos ah ku qaaday askarta jabuuti ee saldhigga ku leh degmada jalalaksi ee gobolka hiiraan maynaan helin faahfaahin ku aadan duqaynta iyo dagaalka lagu qaaday ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah shisheeyaha ku sugan gobolka hiiraan dhinaca jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay weerareen saldhigga ciidamada kenya ee ku leeyihiin deegaanka khookhaani isla xalay waxaa weerar lagu ekeeyey laba saldhig oo ciidamada kenya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka cabdalla birow leh ee dhaca duleedka kismaayo wararka ku soo dhacay idaacadda alfurqaan ee naga soo gaaraya gobolka barina waxa ay sheegayaan in tiro madaafiic ah lagu garaacay saldhigga ciidamada puntland ay ku leeyihiin deegaanka galgala ee duleedka magaalada boosaaso si kastaba umuurtu ha aatee ciidamada shabaabul mujaahidiin ayaa sii laba jibbaaray weerada ka dhanka ah shisheeyaha ila jiriyaashooda xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan oo xarakatu shabaabulmujaahidiin looga bartay inay sii laba jibbaarto halgankeeda ka dhanka ah soo duulayaasha iyo kuwa ku helinaya duulaankooda sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay gobolka shabeellaha dhexe ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday guri uu deegaanka raagaceel ee gobolka shabeellaha dhexe ka deganaa sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa toogtay sargaalka oo magaciisa lagu soo koobay jilcane waxayna sidoo kale gubeen laba gaari oo nooca noohada loo yaqaana ah iyagoona ay kasoo furteen qori uu ku hubaysnaa sargaalka la dilay dowladda federaalka ayaa bilowday baafinta boqolaal ciidamo ah oo ka maqan xerihii ay ku sugnaayeen maxamed mudday ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya iyadoo muddooyinkii u dambaysay ay isu soo tarayaan saraakiisha iyo ciidamada ka soo goosanaya dowladda federaalka islamarkaana ku biiraya safka mucaaradka ayay saraakiisha xukuumadda farmaajo bilaabeen baafinta boqolaal ciidamo ah oo ka baxay gacanta dowladda federaalka wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa saraakiisha ku amartay in ay soo celiyaan saraakiisha iyo ciidamada ka maqan gacantooda ayna soo sheegaan askartii ka qayb qaadatay dagaalkii ay xukuumadda la gashay mucaaradka dowladda farmaajo oo fajiciso ku noqotay in ciidamo iyada ka tirsan ay ka baxaan garabkeeda buuxiyana safka mucaaradka ayaa hadda doonaysa in ay dib u soo ceshato saraakiisha iyo askarta ka maqan waxayna wararku intaasi ku darayaan in dowladda federaalka ay tallaabo ka qaadi doonto ciidamadii ka qayb galay dagaalkii iyada loogu soo horjeeday saraakiisha iyo ciidamada ay dowladda federaalka doonayso in ay dib u soo celiso ayaa ah kuwa xoog ugu baxsaday gacanta xukuumadda farmaajo waxayna dadka falanqeeya arrimaha ciidanka sheegayaan in ay suuragal ahayn soo celinta ciidankaas maadaama markii horeba ay ku baxeen khiyaarkooda weli degmooyin iyo deegaano ka tirsan magaalada muqdisho iska hor fadhiya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa taabacsan mucaaradka waxaana jira saraakiil iyo askar badan oo ka baxay safka dowladda federaalka kuwaas oo ku biiray mucaaradka nin soomaali ah ayaa laba wiil oo isaga la dhashay ku dilay waddanka maraykanka haashim cabdinaasir ayaa warbixin warkan ku aadan soo jeedinaya wararka ka imaanaya waddanka maraykanka ayaa sheegaya in xalay halkaas lagu dilay laba wiil oo walaalo ah kadib markii ay soo tukadeen salaada taraawiixda dilka ayaa ka dhacay magaalada kansas city ee gobolka masuuri ee waddanka maraykanka wiilasha waxaa dilay sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah walaalkood ka weynaa oo la sheegay inuu ahaa qof diinta islaamka wax ka sheega kaasoo asna markii dambe ay dileen ciidamada booliiska magaalada kadib markii ay sheegeen in uu la dagaalamay wiilashan la dilay ayaa waxay ahaayeen kuwo xufaada waxaana magacyadooda lagu kala sheegay cabdiwaaxid iyo cabdiraxmaan imaamka masaajidka ay kusoo tukadeen wiilashan la dilay ayaa saxaafadda uga warramay sidii ay wax u dhaceen halay waxay wax u dhaceen wiilashu ninkan labadan habeenee u dambaysayba waa imanhayay masjidkuu imanhayay laakiin waxaa laga sheegayay inuu dad layn doono oo maaragtay khaasatan masjidkan inuu dad layn doono xoogaa waxaa kale oo laga sheegay inuu yidhi diintani feeg weeye wadaadaduna been bay sheegahayaan oo been bay dadka u sheegaan kolkii wiilasha labadan yeerarkee waalihii oo xufaad oo dadkii masaajidda tukinayay ah wiilashii markii albaabkii markay garaaxayaan isaguna meel albaabka agtiisa uu gabanayay uu ka soo kaca ninka cabdiwaacid la yidhaahdo oo aada u necbaa baa lagu yidhi qaariga ee ayuu madaxa kaga bilaabay wiilashuna markaa saddex bay ahaayeen cabdiwaaxid iyo cabdiraxmaan iyo nin zubayr la yidhaahdo oo yaroo isagu toban iyo wax jira tobaneeyo meelaha jira markuu madaxa kaga bilaabay xabadii marka wax badan buu ku waday wiilka maskaxdiisii wiilka darbigay ay ku firidhay xabadaha intoodii badna wiilkaas ku dhameeyey walaalkii cabdiraxmaan buu kula soo jeedsaday isagana madaxuu kaga dhuftay dhowraaroos oo usoo hadhay madaxuu kaga dhuftay markaasuu kii yaraa albaabka xoogu garaa iga fura iga fura iga fura asaguna holkaa wuxuu galay buu cabaysanayay albaabkii in la furana wuu rabay reerkana uu gumaado oortii gurigii laga xidhay asaguu xaggu isaga dhaqaaqay wiilashii meeshiibay ku dhinteen sidoo kale wuxuu sheegay in falkan uu la xiriiro dil dhowaan ka dhacay guriga wiilashan ay ku noolaayeen kaas oo loo geystay wiilasha hooyadood wiilasha aabbahood iyo hooyadoodba horey bay u dhinteen waxaa gacanta ku haysay eedadood xamdi gabadh la yidhaahdo eedadoodaa gacanta ku haysay oo wax bartay oo aada iyo aad qur-aanka ugula dadaali jirtay aada iyo aad aada iyo aad juhdi aad iyo aad u weyn ku bixisay aad ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu gabadhaa sabir siiyo aad bay gabadh waa isku dardarsantay baa hadda laygu leeyahay waxaana waa qadar ilaahay ardayguba ahaan jiro oo meeshan masjidkoodana waa arday ka ahaa oo muddo dheer arday ka ahaa qur-aanka inuu dhammeeyeyna waan u malayn marka kabacdi baa ay korkii hooyadii dhimatay ee masaa'ibi ku dhacday marka adugu waa un meel dhibka uu ka dhacay marka hooyadii hore ay dhimatay kabacdi ayay masaa'ibta ku dhacday marka wuxuu noqday uu shaqaysan jiray laakiin waxaan u malayn inuu daroogada isticmaali jiray saas waxaan filahayaa dhacdadan ayaa waxaa aada looga hadal hayaa magaalada kansan city ee waddanka maraykanka waxayna soomaalida halkaas ku dhaqan sheegeen inay tahay dhacdadii ugu xumeed ee ay la kulmaan muddadii ay joogeen waddanka maraykanka wilaayadii islaamiga ee galgaduud ayaa gurmad isugu jara raashin iyo lacag u qaybisay qoysas danyar ah oo ku dhaqan deegaana ka tirsan wilaayadaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd maamulka islaamiga ah ee deegaanka xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa gurmad isugu jira raashin iyo lacag kaash ah waxa uu u qaybiyey qoysas danyar ah oo ku dhaqan xaafadaha deegaankaasi mashruucan raashin qaybinta ah oo ay iska kaashteen dadka deegaanka gaar ahaan ganacsatada ayaa waxaa loo xil saaray guddi gaar ah oo ka howlan arrintaasi waxaana ka faa'iidaystay qoysas gaaraya konton iyo sagaal qoys kuwaas oo la siiyey raashin isugu jira bur bariis caano malaay iyo waxyaabo kale halka dadka qaarna la siiyey lacag kaash ah oo gaaraysa konton dollar waxayna sidoo kale guddiga raashin qaybintu sheegeen inay sii wadi doonaan howshan gurmadka ah maantan hadda waxaa noo qoran oo meeshaan gabalna jooga gabalna ay guryaha ka soo kici lahayn rabnaa inaan guryihii ku booqanno biidni illaahi baari ee soddon iyo toddoba qoys ayuuna soddon iyo toddoba qoys ilaa labaatan iyo lix markii laysku daro waa konton iyo sagaal qoys wa oo deegaankan xiindheer gudihiisa ku nool wax qaari ka jira waa yaryihiin marka falilahi alxamdu dadkaas marka qofka ugu yar waxa la gaarsiiyey waa konton dolar wa konton dolar waa qofka wax ugu yaroo la siinaya lacagtaa dad muslimiinah sadaqaystay ayagaa la baxay biidni illaahi baari waana wadaynaa shaqadan sidoo kale qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay raashin qaybintan ayaa si aada ugu duceeyey dadka ku howlan mashruucan raashin qaybinta ah iyo kuwii deeqda la baxay dembigood iyo dembi waalidkood allaha dhaafo dembigood iyo dembi muslimiin allaha dhaafo naarka bood allaha uga dhigo aqaraha dilaada daabad aqar allaha uga dhigo intaan iyo intii dhashaan allaha cafiyo intaan iyo intii dhashay allaha cafiyo intaan iyo intii dhashay allaha cafiyo ilaahigii subxaana qaadirahay siay muslimka ugu soo gurmadeen inta noo soo gurmataan allaha u gurmado allaha u dembi dhaafo allaha u dembi dhaafo iyaga waalidkood ayaha muslimka dhan allah u dembi dhaafo intaan iyo intii dhashay dembigooda allah dhaafo ilahay suukaya dembi dhaafo annaga dhan jannadiina ilaahay yaan ka baryaynaa naartiina ilahay yaan ka magan galna waxa maha nagula siiyana daabad aqar wixii la baxay allah uga dhigo aniga waxaa layidhaha cabdifataax cabdimursal adeer kutan noolala laysiiyey ilaahay waxaan weydiinayaa dembi dhaaf marka hore anigana allah i barakeeyo ayakana waalidkood iyo ayaka iyo walaayada dhanna dembigeeda allah dhaafo dhowaan ayay ahayd markii wejiga koowaad ee afurinta dadka danyarta ah ay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ku soo gebagabaysay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada waxaana adeegaas afurinta ah si weyn uga faa'iidaystay dad fara badan oo tabaalaysan mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta afaraad dardaaranna ku socda dhallinyarada uu allah ku galladaystay inay soo haleelaan jihaadka sida warbixinta warkan uu ku eegayo zakariya cumar فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين waa dardaarankii afaraad ee uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib kuwaas oo ku wajahan dhallinyarta allah uu u suurageliyey inay soo haleelaan jihaadka ka socda waddanka soomaaliya dardaarankan ayaa shiikha waxa uu kaga hadlayaa akhlaaqda looga baahan yahay qofka mujaahidka ah iyo guud ahaan muslimka isagoona soo bandhigayo qayb ka mid ah khuluqa looga baahan yahay mujaahidka dardaaranka afraad ee aan u jeedinaya walaalka mujaahidka wuxuu yahay akhil mujaahid waxaad ku dadaashaa dabeecadda wanaagsan maxaa yeelay waa shayga ugu culus miisaanka maalinta qiyaamaha culimada qaar ka mid ah iyagoo tilmaamaya akhlaaqda wanaagsan waxay yidhaahdeen waa dhibkaaga oo dad ka reebato waxaad jeceshahay oo aada bixiso iyo wejiga oo aada furfurto akhil mujaahid waxaad ku dadaashaa inaad kula dhaqanto walaalahaaga waxa aad jeceshahay inay kuula dhaqmaan ha noqon ruux walaalaha mujaahidiinta ah kala geeya la tacaamulka ku adkeeya gooya xaqira oo liida xumeeya oo quursada ceebeeya ama caaya ha noqonin ruux aflagaado badan oo isla weyn wejigana kaduuda ama u badela markuu la kulmo walaalihiis waxaad noqotaa qof walaalihiisa u dhega nugul u dabacsan u naxariista garab u ah oo shaqada la fududeeya wejiga iyo qalbigana u furfura kaga dayo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhaqankiisii iyo akhlaaqdii wanaagsaneyd sida salaada iyo jihaadkaba aada uga dayanayso isaga ayaa ku dayasho wanaagsan noogu sugan tahay haddaad ku dayatana waxaad noqonaysaa qof jecel nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dhanka kale sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo sii hadlaya ayaa soo qaatay nusuus sharci ah oo isugu jirta qur'aan iyo axaadiis kuwaas oo boorinaya dabciga wanaagsan iyo natiijadiisa allah subxaanahu wa tacaala isagoo ammaanaya rasuulkeena suban sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wa inaka la calaa khuluqin cadiim wuxuu mar kale alla subxaanahu wa tacaala u yidhi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik mar kale wuxuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim wa qaala sala allahu calayhi wasalam ina axabakum ilaya wa aqrabukum minii fi laakhirati majaalisa axaasinukum akhlaaqa wa ina abqadakum ilaya wa abcadakum minii fi laakhira aswa'ukum akhlaaqa atharthaaruuna almutafayhiquuna almutashadiquun rawaahu axmed wbnu xibaan wuxuu nabigu sal allahu aleyh wasalam yidhi kiina aan ugu jacaylka badanahay iiguna dhowaanshaha badan maalinka aakhiro waa midkiina ku dhaqma akhlaaqda wanaagsan midkiina xaggayga loogu carada badan yahay agtaydana ugu fogaanshaha badan maalinka qiyaabo waa kiina ugu akhlaaqda xun oo warka badan dadkana iskala weyn can masruuq qaal kuna juluusa maca cabdillaahi bni camr yuxadiduna id qaal lam yakun rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam faaxishan walaa mutafaxishan wainahu kana yaquul ina khiyaarakum axaasinukum akhlaaqa rawahu اlbukhaariy wsala اllahu wslama cla rasuuli اllah wcla aalihi wsaxbihi wsalam ajmaciin waa dardaarankii afaraad oo ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib islamarkaana ku socdo dhallinyarta allah uu soo waafajiyey inay soo haleelaan jihaadka dardaaranadan oo ah kuwo muhiim ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ah ee ku sugan dalka iyo dibaddiisa mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay fadliga tobanka dambe ee bisha ramadaan maxamed ciise ayaa warkaasi noo faahfaahinayaa sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa si qota dheer uga hadlay fadaaisha ku jirta tobanka dambe ee bisha ramadaan sheekha ayaa ugu horeyn ka waramay fadaaisha ay la gaar tahay tobanka dambe ee bisha ramadaan marka insha allahu tacaalaa kelimo ku saabsan oo kooban habeenka iyo fadaaisha uu xambaarsan yahay ayaan isku baraarujinaynaa camalan biqowlihi tacaala wadakir fa ina adikraa tanfacu almu'miniin habeenka leylatulqadri waa habeen aad iyo aad u qiimo badan u fadli badan shaanigiisa iyo arrinkiisa uu weyn yahay waxyaalaha ku tusinaya waxaa ka mid a habeenka fadaa'ishiisa in ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka uu soo dejiyey allah wuxuu leeyahy ina anzalnaahu fii leylati alqadr fii suurati alqadri allah wuxuu leeyahy qur-aanka waxaan soo dejinnay habeen leylatulqadri ah aayad ka rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahy ina anzalnaahu fii leylatin mubaarakah inaa kunna mundiriin habeen barakaysan ayaan qur-aanka soo dejinnay sidoo kale sheekha ayaa sheegay fadliga ku jirta habeenka leylatulqadriga iyo calaamooyinka ama astaamaha lagu garto habeenkaasi leylatulqadri lahaa calaamaad tucraf biha calaamaadkaas marka laba ay u qaybsamayaan kuwa habeenka dhexdiisa la dareemayo iyo markii habeenku dhammaado kuwa soo baxoo la dareemo labadaba wuu leeyay calaamaadka marka habeenka dhexdiisa la arka waxaa ka mid ah habeenka inuu yahay habeen jawigiisu degan yahay dabayshu xasilan tahay qabow aan ahayn kulayl aan ahayn oo dhexdhexaad ah xadiidka ibnu cabbaas nabigu sal alla alay wasalam wuxuu lehy leylatu alqadri leylatun samxatun taliqa laa xaaratun walaa baarida tusbixu ashamsu sabiixataha daciifatan xamraa habeenkaa leylatulqadriga waa habeen yani degan oo ku qulayl badan iyo waxba lahayn laa xaara walaa baarida habeen aad u cajiib badan weeye subaxdiina waaga waxay baryaysaa yani qoraxdu iyadoo markaa daciifaho gaduudan ayay daabdawaysaa marka dumaanino iyo xasilooni ayaa habeenkaa la dareemayaa iyo macaan qofka uu ku macaansanaya cibaadada iyo wanaagga iyo qur-aan akhriska iyo soo jeedka iyo uu dikri ilaahay ku soo jeedayo salaad tukashada iyo qiyaamka ugu raaxaysanayo ayuu dareemaya waxaa dhici karta ka qaar inay manaam iyo hurdo ku arkaan habeenkaas fadaa'ishiisa iyo khayrkiisa saxaabada qaar sidaasaa dhacday inay arkeen calaamaadka lagu garanayo waxaa ka mid a markuu dhammaado habeenkaasi qoraxdu inay subaxeeda soo baxdo iyadoon shucaac lahayn wax shucaaca male qorax caadiya sida bishii oo kalea ayaa soo baxaysa xadiidka ubay bni kacab radi allahu tacaala canhu nabigu sal alay slm uu leeyahay sabiixatu leylati alqadri tadlucu shamsu laa shucaaca laha kaannahaa tastun xataa tartafic ilaa ay aada u soo kacday soo dheeraato ayay waxay noqonaysaa qoraxdii iyadoo waxay soo baxaysaa shucaacba lahayn calaamaadka lagu garta ayay ka mid tahay markuu habeenkaasi uu dhammaado sheekh cali ayaa tilmaamay in dadka qaar calaamadaha habeenka leylatulqadriga ay ku soo daraan waxyaabo khuraafaad ah oo aan waxba ka jirin calaamaad waxaa jira khuraafaad ahoo dadka isla dhex maraan oo laa daliila waxba aan daliil lahayn oo dadku ismoodsiiyaan iskaga sheekaystaan sheeke baraley ah kuwaas ayagoo in layska tuura khuraafaad wey maa anzala allahu biha min sultaan iyo ictiqaadaad faasid oo la aaminayo wey waxaa ka mid a calaamaadka in la yidhahdo ana shajarata tasjud geedaha sujuudaya wa ana almabaani tanaam dhismayaashuna waa seexdaan in la yidhahdo dhismihii baa iska hurdaya geeduhuna waa sujuudayaan wa ana maalixa tacdub fii tilka alleyla waxaa macaanaya milixi milixa madixii wuxuu isu bedelayaa sonkor macaan buu noqonaya marka cadoo dhan milixa la dhaminaya banilatu qadarta in kale milix waxaas wax jiraama daliilna ma sheegin waa war iska khuraafaada wey waxaa ka mid a waxyaalaha ay dadku sheegaan isla dhex maraan oo waxba aysan ka jirin oo calaamaadka laga dhigo in ayuu habeenkaas aysan qaylin haddii eygu cawd ey baa la dhegeysanaya hadduu qaylin waayo waa leetu qadri baa la leeyahy wax daliila ma laha hadduu qaylshay hadduusan qaylinba waxba kuma xirna daliilah maxaa waxaan calaamaadkan waxay u baahan yihiin daliil min ashaarici shaarica xaggiisa daliil ka yimaada ayaa loo baahan yahy amaa wixii aan daliil lahayn ayaa waa la iska tuurayaa dadka qaarna waxayba gaareen heer khuraafaadku la fogaaday inay yidhaa leetu qadriga la sheegayaba waa nabi qadir oo qof soconayaba raadinayaanba kuwaas ayagu habeen fadlile iyo khayr iyo sadaqa iyo waxaas ma ahane qof socda ayay raadinayaan weliba nin tuugsanaya waxaasoo kale ayuu iska soo dhigaa bay leeyihiin marka nabiga ilaahay bay maarata ihaananayaan marka waxaas iyagu wax khayrle ma aha wax wanaagsanna ma ahan ugu dambeyn ummadda muslimka ah ayuu sheekhu ugala dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tobankan dambe marka waxaa le dadka muslimiinta ilaahay subxaanah wa tacaala inay ka cabsadaan oo habeenkaa ay nooleeyaan oo ay ku dadaalaan ictikaafkii masaajidda la camiro oo masaajidda ilaahay lagu camiro dikriga ilaahay subxaanah wa tacaala oo dadkiiwa wanaagsanaa tilmaanaadka wanaagsan laga baxshay ee masaajidda camirayay aan noqonno wey marka insha allahu tacala isku boorinaynaa habeenka fadaa'isha weyn leh oo khayrkaa faraha badan xambaarsan inuusan markaa si sulfo ah oo kadis ah oo markaa khaflo ah uusan nagu dhaafin ee cibaadaadka aan ku dadaalno wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ramadaan tobanka dambe waxaa ku jira fadli aad u weyn oo ay ka mid tahay habeenka leylatulqadriga iyadoo ay tahay inuu ka faa'iidaysto qof walba oo muslim ah halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina mujaahidiinta ansaaru shareeca ee dalka yemen ayaa weerar ku qaaday xero ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ku lahaayeen gobolka albaydaa weerarkan oo ahaa mid xooggan ayay mujaahidiinta ansaaru shareeca ku qaadeen fariisin ay maleeshiyaadka xuutiyiinta ku lahaayeen dayaab oo dhacda gobolka albaydaa ee waddanka yemen muddo saacada ah oo uu dagaalka socday kadib waxay mujaahidiinta yemen si buuxda ula wareegeen fariisinka lagu weeraray maleeshiyaadka xuutiyiinta war ka soo baxay mujaahidiinta ansaaru shareeca ayaa lagu sheegay in dagaalka lagu dilay afar askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee martigeliyey weerarka halka ay farxadeen ciidankii kale ee ku sugnaa xerada war qoraal ah oo ka soo baxay mujaahidiinta yemen ayaa waxaa la socday sawirro muujinaya dagaalka xooggan ee ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ku sugnaa gobolka albaydaa ee waddanka yemen sawirada ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo gebi ahaanba dab qabadsiiyey fariisimaha xuutiyiinta iyo gaari cabdibila ah oo xirada u yiilay kooxda sidoo kale mujaahidiinta ayaa weerarkan ku soo furtay hub iyo agab milatari oo ay ku jiraan laba qori oo hobiyayaal ah qore r b g ah beekaamiye iyo rasaas fara badan warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan waa naga intaa